wallaahi de waxa weeye meesha oo dagaalana waa ka jiraan abaarna waa ka jirtaa marka dadku de haddii meeshii yaraydoo ama xoogaaga xoolaha ku haysta xoolihii laga qaado kii haystana abaar inta ku dhacdo xoolihii cadii caanaba ka waayo ama ay ka dhammaadaanba de meeshii un cid ugu dhow baa laadaya meesha ugu roono ay aadi lahaayeenna waa magaalada magaaladii dad badan baa yimaada oo ay abaaraha iyo colaaduhu soo barakiciyeen runtii waana magaaladiina waa culays badan bay ku hayaan annagana tabartayadu de kuwii hore oo qaxootiyada iyo barakacyaashii hore oo gudaha kasoo barakacay baaba lala ciirsanaa laakiin iyaguna waa noogu soo kordheen laakiin dadku waa dadka iyagiioo dee wixii loo heli karo iyo wixii loo tari karo baa loo qabanaya insha allah marka dadkan kasoo barakacay nawaaxiga iyo duleedka magaalada kismaayo ee magaalada kismaayo soo gaaraya xaggee weeye meelaha ay hadda aadka uga soo barakacayaan wallaahi waxaa ugu badan adigu hadda meelaha baadiyaha ilaa iyo meesha loo yaqaan cabdalla biroole waxna cabdalla biroole nafteeda ku barakaceen oo joogaan waxna waa soo gudbeen oo magaalada soo galaan cabdalla biroole marka intaasoo tuulay baa hoos timaada oo dhinac walba magaalada ka xiga marka kuwan hore u soo barakacayo yoontoy iyo bulaguduud iyo iyaguna waa jiraan iyaga ruuxood waa meelaha laga soo barakacay marka waxa waaye barakacu waa badan yahay meel kasta afarta dhinaca badda naga xigta maaha inta kaleo baadiyu naga xigan meel walba waa laga imanaya maxay tahay marka sababta ay dadkan usoo barakacayaan dadkii ugu dambeeyey kismaayo soo gaaraya dadku waa col kuwana col baa galo xoolahoodii baaba la qaaday oo laga dhacay kuwana waxawaaye xoolihii abaar baa ku habsatay wax laga cunana male wax meeshooda wax ugu geeyey oo meeshay ka yimaadeen gaari karayna oo lagu gaarsiin karayna ma jirin marka qofku meeshii islaan ugu dhow buu aadaya halkaasi sidaa daraaddeed bay ku yimaadeen magaalada waayahay marka nolosha ka waran magaalada iyo dadkan xaaladooda wallahi noloshu waa adag tahay magaalada de intaas magaalo intaa lagu soo barakacayo oo horeyna barakacyaal u joogeen oo qaxooti ku qulqulayo oo kuwa baraka cusub imanayo oo kuwa abaar kasoo barakaca imanayaan kuwa colaad kasoo barakaca imanayaan waa garan kartaa xaaladeeda waa adag tahay magaalada nolosheedu maamulkii degmada kismaayo iyo maamulkiina jubbaland maxaad u qabateen marka dadkan wallahi horta horta annagu wixii la qaban karo waa la qabtay aad baa gacanta loo qabtay biyo dhaamis baa loo sameeyey hay-adoo qaar ay naga caawiyeen baa jira matalan cabdalla biroole waxaa jira maalin walba biyaa la geeya biyo dhaamis hay-ad ee arsi la yiraahdo baa naga caawisay biyaa la geeya maalin walba biyaa la geeya dhaamis wixii kaleo raashin wixii aanu helaanu geynay maalin dhaweed hadda xoogaa lacaga oo loo qaybiyey degmooyinka intii aanu ka helnay degmada kismaayo afar iyo toban kun iyo shan boqol ahayd oo guddaan waan madax ka ah loo dhiibay waxna biyaanu ku dhaaminay tuulada cabdalla birow dadku soo barakacay joogaan baanu ilaa laba boqol oo qoys raashin loogu geeyey goobweyn qeyb kalea raashin loogu geeyey meelihii la gaari karo oo biyo dhaamis oo dhinac waliba xeebta u badan oo aan biyo lahayn waxaa la gaarsiiyey biyo wixii annagu markaanu tari karo oo gurmada intaa keliya kuma ekee wixii isxilqaana oo annagu aan samayn karo weliba biyo dhaamiska xaggooda xagga biyaha aad iyo aad baa looga dadaalay oo meelo badan biyaha loo gaarsiiya kuwa qoysaskan xoolodhaqatada ee soo barakacay ee kismaayo soo gaaray xaggee dejiseen wallaahi meel gooniyoo la deje ma jirtaan dadkii un barakacyaashii iyo meelo un dadku ehelkiisa oo ay iska korfuuleen iyo meele un barakacyaashii kale joogeen bay ku biireen maaha meel gooniyo anagu hadda aan dejinno oo cayimini ma jirto meeshan dowladda jubbalandna tabar ma leh tii federaalkuna hadda waaba cusub tahay oo weli iyadu waxba nagama soo gaarin laakiin dadkeenna inaynu caawinno oo dadku matalan kuwa qurba joogta kuwa wadanka gudihiisa wax ku haysta inta la iskaashado gudiyo iyo ganacsato iyo culimo iyo laysu tago dadka in la caawiyo wax la taro baa muhiima taasaan ugu soo jeedinaya dadka reer jubbaland